sababta aan u gadoodnay waxa weeye ciidamada puntland oo dhan baa gadoodsan xuquuq la-aan weeye ciidamadu sanad iyo dhowr bilood wax xuquuqa wax mushaara wax raashina wax guna ah midna lama hayo ciidamada dhammaantoodna way gadoodsan yihiin laakiin waxaa jiro warar sheegaya in ciidamo kale aad is hor fadhisaan kuwaas naftirkooda soo ciidankii ka mid maaha xuquuq miyay heleen oo idinka duwan midda adinka aada waayseen kuwa xuquuq la siiyo way jiraan hadde dadale la siiyo oo madaxweynuhu si gaara uu wax u siiyo way jiraan laakiin guud ahaan ciidamada kalean ka hadlaya laakiin dad gaar oo si gaara loo dhaqaaleeyo waa jiraan marka ciidamada hadda kula socda ee aada isla gadoodeen qiyaas ahaan intay la eg yihiin ciidamo badan weeye ciidamo dhowr boqola weye marka intaadan gadoodin oo aadan magaalada ka bixin ka hor maxaad wadahadal iyo wax kale waanwaan ugu raadin wayseen xuquuqda aad sheegaysa inay idinka maqan tahay wax badan baa xuquuqda laga wada hadlayey muddo badan buuna warku socday waa dhammaan waayey hadda markaanu magaaladii ka baxnayna waxa dhacay in xaasaskii iyo guryihii dhashiiko laga dhacay xaasaskii biilashii laga qaatay guryaha iyagii oo dhan la baabi'iyey baa dhacday nin sarkaala oo la garanayo oo gurigiisii in la baabi'iyo xaaskiisii la dildilo sidaas baa dhacday marka yaa u dhacay guriga aad sheegayso oo galay oo aad arrintaas dusha ka saaraysa ciidamaha uu madaxweynuhu u diray warbixinada kale ee soo baxay waxay sheegayaan in adiga sababta aad u gadooday ay tahay nin xil laga qaaday oo madaxweynaha uu bedelay ma jirto taasi xilka waa la yska qaadi karaa ma jirto mana u gadoon arrin xil ku saabsan iyo wax xil ku saabsanna ma aha ciidamadan waxay ka soo gadoodeen galgala xuquuq la-aan bay usoo gadoodeen arrintan xilka qaadidda iyo gadoodka ciidankuna wax shaqo iskule maaha laakiin furuntii galgala ee aad soo bannayseen hadda sooma bannaano furuntii galgalaa soo ban waa bannaan tahay tii tukaraqdaa ka damaysay oo aan tagnay oo iyadoo ciidamadu intaasoo bilood gadoodsanaayeen haddana markii la yidhi xuquuqda ma lihidin madaxweynuhu yidhi ay ka soo baxeen iyaduna waa bannaan tahay waxa dhaca marka oo dhowr boqola in hal mar rusaa tihi oo la yidhaahdo xuquuq ma lihidin laakiin adiga waxaad ka baqaysa ayaa la leeyahay in xilka lagaa qaado xilka aniga mar horaa lankastoo aanan warqad arag afar shan bilood ka hor baa layga qaaday shan bilood ka hor kamana hadlin mana ku doodayo xilkana waa la yska qaadi karaa madaxweyne xilka waa qaadi karaa laakiin taasoo sabab uma aha gadooda iyo sababta aad uga soo baxday furunta galgala maya iskuma xiraan anigu xilka qaadisna ugama soo bixeen furinta xilka qaadisna uma gadoon waxa ciidanku ay u gadoodsan yihiin xuquuq weeye laakiin waxaa laidinku eedaynayaa arrinta inaad qabiilayseen oo siyaasad aad ka dhigteen taasi wax jira maaha wax jira maaha eedda hadda waa layska eedaynayaa marbaksiyaa loo raadinayaayo waxaas ma jirto marka ma ku muuqataa in haddii ciidan uu gadoodo oo meel fowda ay ka dhacdo in dhibaato amni xumo ay imaan karto haa waxa aan ka cararaynaba waxa weeye in dhibaato amni xumo ay ka timaado waxa hadda dhacay ay wax ka xuni ka yimaadaan hadeerba waa xakameeyey anigu ilaa shan bilood in ciidankaasi ay fawdo sameeyaan waa ka hortegey hadda midda taalna waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta reer puntland bay u taallaa iyo isimada iyagaa go-aan ka gaaraya iyagaa xalinaya iyo culimada dhammaan waxgaradka reer puntland bay u taallaa iyagaana ka talinayo